macadka global international college weliba uu sukumidaya iskuulada dhawaan la ka hirgeliya magaalada baydhaba iyo weliba laka baradaya maadooyin shishaladubunga oon ka horeyta qeybta caafimaadka guuda ee iskuulkunya weliba fursada uusan siiyay iyo sii wadanga barashada caafimaadka intii iskuulka uu sihiranyay lamada bilood ee fasaxga maamulaha macadka global international college cabdifataax cali isxaaq cadaani iyo weliba uusa ku warbiyay ardayda walka baradayan iskuulkun iyo weliba uusan ballan qaadaya in ardaydun iyo hali doonana maadooyin shildubun ee iskuulkun bii doona may baa ardayda baradayana waxyaaba shilduwan oo iyo kumidayin macadka lakabaradow sida maadooyinka communication skillska sida personal development skillska sida scientific subjectska qaybadii shilduwan sida chemistry iyo biology iyo physics iyo mathematicska saasoo kaleenta may ardayda saas oo kale baradahayna maadooyin kalenska jaran caafimaadka dhiibadii shilduwan gaar ahaan fundamentals of nursing dhammaan marka ardayda may baa xelo doonana insha allah fursadooyin badan oo iyo kugu faa'iidaysada koraan lamadan bilood weli ardayda anfuriye may baa lena qofu allaale qofka danayo maadooyinkaas inuusa xukumiid nagada faxda ku faa'iidaysada doonta lamadan bilood fasaxa iskuulaadka may baa saasoo kaleenta ciidanka buraarujeen ee dhammaan bulshada jeel walbarashada macadka g i c oo keliya may baa suurtageliyey ini ardayda iyo oo lamadan bilood wakhtisha ku faa'iidaysanaayeen gaar ahaan ardayda kutobaha class 8ka andareerta dugsiga sare gaar ahaan fasalka formanka in iyo fursadooyinsho walbarashada ku faa'iidaysada koran macadka g i c oo horay lankabaradi walbarasho tay leh macadka g i c may baa sasoo kale sii bii doone koorsooyin badan oo iska jiran english literature qaybadii shil duwan basic lever saasoo kale beginner lever intermediate lever iyo saasoo kaleenta advanced lever may kale macadka g i c usubiyey wakhtiyada kalenta sida oo galinka damba sida siyeedka sac ilaa sagaalka sac ilaa tobanka sac tumikowka sac tumilamada sac iyo saasoo kale xisooyinka baahan hamiinka dadka fursadan helaayaan hamiinadii oo kalenta waktisho deena fursado isku mashquulsan macadka g i c may baa fursadooyinkaas anka deeqay dhammaan bulshada iniyo ku faa'iidaysado koraan qof walba fariintan hadirtan insha allah kumid ee ardayda ku faa'iidaysatay koorsadun iyo ku hadaleenga dareenshoka eedenga walyaawayo baradenga iyo sidoo kale waliba iyo umahadnageena maamulka iskuulka iyo macalimiinta walkadhikaasa bismillaah namar hayle raxabse maxamed aabow oo ku mid ahaa ardayda walkadhikada g i c college oo lamadan bilood koorsadooda ku faa'iidaysadeen gaar ahaan caafimaadka asaasiyaadka caafimaadka mayba intan ku mahadnagaya macalimiinta iyo
maamuladaydaaanoo magaaleero abshire cali maxamed wayba kumid ahaa ardayda walkabaradahayd global international wayba meeloon kumahadnagay dhammaan macalimiinta maamulka macalimiinta waybasan lahaa eedan maasintin anoo magaaleero yaasmiin rooble cabdi oo kumid ahaa ardayda g i c college gaar ahaan ardayda lamada bilood koorsiiskuulka nidaamyada koorsiisku faa'iidaysadaan macadka global lamada bilood waliba nin faa'iideeyahayna koorsooyin shalduwan sida communication skills caafimaad iyo fundamental nursing aniga waliba kumid ah ardayda ku faa'iidaysadaan asaasiyaadka caafimaad markan koreet waliba intan kumahnagay allah subxaanahu watacaala marka labaad maamulka guud ee macadka g i c galay iyo macalimiinta magaaladaleeray maxmed nuur maxmed ibraahim oo ku mida ardayda fursadan hali iyo ku faa'iidaysata koorsooyinka biyow macadka global international college anigmayba ku mid ah ardayda ku faa'iidaysaad lamada bilood iskuulaadka fasaage arrintun iyo weliba qayb ku ee horumarinta ardayda iskuulada kiyaala magaalada baydhabo intii uusa hiranyinga iskuulada maadaama lama bilood ardaydun iyo la fasaxiya